Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay bandhiga kaarka caafimaad kaasoo la qabanayo sanadkii shanaad. Munaasabada lagu daahfurayo bandhiga kaarka caafimaadka ayaa waxaa ka qayb galay bahda caafimaadka gobolka Banaadir, dhakhaatiir, ururada bulshada iyo mas'uuliyiin kale ee lagu casuumay daahfurka. Nasra Cabdi Cilmi, agaasimaha bandhiga kaarka caafimaadka ayaa ka warantay bandhigan iyadoo u mahadcelisay cid kasta oo ka qayb qaadatay qabsoomidiisa.
aan kambaniyadii ka qayb qaatay bandhigan quruxda badan leh oo maanta ka dhacaya beerta sidoo kale toole afar sano oo xiriir ah oo maantana u tahay sanadii shanaad is qurux badan inuu ugu dhaco magaalada muqdisho marka koowaad iyo marka labaad waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo tiimkaygii afartan sano oo xiriira ila soo waday bandhigan waxaa idin leeyahay waa mahadsantiin intaas ka bacdi waa xamaasadeysana waa faraxsanahay wejiyadan quruxda badan oo faraxsanahay Qaar ka mid ah bahda caafimaadka ee ka qayb gala ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed ay u sameeyeen qiimo dhimis ay ku qancaan.
waxaan uga soo qayb galnaa maanta inaan kusoo bandhigno ee, dhammaan daawooyinka aan samayno oo ay warshadda dawlada soomaaliyeed ay samayso daawooyin quality leh ee waxtarkooda aad looga mahadiyey dad badan iyo isbitaallo badan oo dalka ku yaalla oo ay qaataan Ee, runtii ee, daawooyinkan hadda na hor yaalla ayaa ka mid a qaar ka mid a oo aan soo qaadnay Ee, markaan halkaan nimidna waxaan kala kulannay bulshadii runtii taqaana oo oo aad u qaadatay isbitaallo badanna iyo ee, farmashiyaal badan oo yaqaana ayagana dawadeenna qaataan halkaanaan ku aragno already customer noo ah kaar caafimaad oo boqolkiiba soddona oon qaybinaynaa jiray qof walba oon kaarkaas helin isbitaalku waa booqo karaa wuxuu dhihi karaa kaarku waa iga dhammaaday laakiin bandhiga waa joogay waxaa ballan qaaday inaa qiimo dhimista boqolkiiba soddonka in loo samayn doono qof walba oo kaarka helin isbitaalku waa booqo karaa wuxuu dhihi karaa bandhigaa tegey kaarku waa iga dhammaaday laakiin qiimo dhimista boqolkiiba soddonka ha lee sameyn waa in loo samaynaa haddii waa la yidhaahdo waxaan maanta inaan qayb ka nahay barnaamijka bandhiga caafimaadka anigoo ah team Somali Sweenis waxaan barnaamijkan u qayb galnay ee, inaan dadka u sameyno ee, maxaa lahay blood pressure-kana u cabirno inaan u sameyno maxaa lahay jeeg aabyo kala duwan inaan sidoo kale aan siino adeegyada oo kaararka oo boqolkiiba soddon ah oo aan siino marka waxaa waaye oo ku farxansanahay inaan mar walba aan qayb ka noqono waana waxaan rajaynaya inuu sii socdo barnaamijkan waa mahadsantihin idinkana waxaan ka soconaa bahda isbitaal shaafi waxaan ku faraxsannahay inaan maanta qayb ka ahay bandhigga caafimaadka soomaaliyeed sanadkiisa shanaad oo maanta ka qabsoomay beerta nabadda ka isbitaal ahaan waxaan halkan ku qaabilnay bukaanno tiro badan waxaan halkan keennay dhakhaatiir kala duwan sida dhakhtarka indhaha dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka dhakhtarka cudurrada guud waxaan qaabilnay bukaanno kala duwan waxaan sidoo kaleeto halkan ku soo bandhignay qiimo dhimis boqolkiiba kontonna iyo kaarar Bandhiga kaarka caafimaadka ayaa intii uu socday waxaa ka faa'iidaystay bulsho aad u badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo qabay baahiyo caafimaad.